bismillahi raxmaani raxiim arinta aniga jawaabiyey maanta waa baxnay taliyaha xooga dalka soomaaliyeed annaga oo dugsigii tababarka ciidanka lagu tababarayay waana usoo haleelinay tababarkii ciidankii u dhamaaday meeshaas saas baanu u aadnay tababarkiina dugsiga ayaan usoo haleelinay
waa gartay imise ayaa loo tababarka loo soo gabagabeeyey marka ciidamada
waa ciidamada fara badan weye laba kun iyo shan boqol oo askari weye oo tababarkooda imidaa u socday oo soo dhamaystay maantana mataqaanaa diyaar u ah hawshooda inay gutaan
maxay qabanayaan ciidamadaas marka
waxay qabanayaan ciidamada sidaad ogsoon tahay ciidamada soomaaliyeed iyo ciidamada amisom waa isku garab shaqaynayaan ciidanka waa in loo diyaariyaa dalka iyo dadka soomaaliyeed wiilashooda in loo diyaariyo si ay ula wareegaan marka ay amisom weligeed ma joogeyso de ciidanka soomaaliyed waa la wareegi lahaa bay kamid yihiin ma ammaanka gobolada baay iyo bakool mise guud ahaan soomaaliya ciidamada tan la qoray waa xooga dalka soomaaliyeed waxaa laga qoray gobolka bay insha allahu fofija kuwa laga qoro hiiraan iyo kuwa laga qoro jubbada hoose iyo kuwa jubbada muxuu ahaa mudug laga qoro kulligood ciidamada la qori doono waa laisku dhafayaa marka laisku dhafo waxay noqonayaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ma aha ciidan loo qoray si gaar ah waa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa gartay qorshaha wasaaradda ee gaashaandhigga maadaama isbedel la filayo in dhawaan uu dhaco muxuu yahay qorshaha wasaaradda gaashaandhigga sideedu u soconayaa shaqada waa soconaysaa dadka unbaa isbedelayo ciddii markaa loo garto inay shaqada ay wado noqonayso
waa gartay arrintii ku aadanayd in ciidamada etoobiyaanka ay ka baxaan baydhabo iyo gobolada dalka wasaaradda maxay nooga sheegi kartaa ciidamadaas markii la gaaro waktigooda ama lagu heshiiyo waktigooda ay baxayaan ciidamada etoobiya ma aha ciidamo lacag ka qaato amison ma aha ciidamo mataqaanaa iskooda u joogaan oo mataqaanaa soomaaliya inay caawiyaan wadalka u joogaan waa gartay dawladda uganda hadda waxa ay sheegtay in ay ciidamadeeda kala baxaysa soomaaliya dhawaana sidaan ognahay amisom muddo toddobaada ayaa looga daray ee waktiga ay sii joogayaan soomaaliya maxaa idan kaga qorshaysaan ciidamada amisom oo joogo meesha tan soomaaliya joogo oo shaqada wado waa ciidamadii loogu talagalay international communitiga iyo dadka dadweynaha ee lacagta lagu siiyo weeye waxaana bixiya bulshada caalamka bixiso maadaama cadowga laga dilaayo international trade uu ku yahay soomaaliyana maaragtay in laga saaro oo laga nadiifiyo saas darteed marka ciidamadaasi marka hore heshiiska wuxuu ahaa one day inay baxayaan waa la ogyahay laakiin inta dadka soomaaliyeed ay ka istaagayaan ciidamadoodana ay hantimayaan nabadgelyada unbaa lala shaqeynaya insha allah marka arrinta tababarka ciidamada ma lasdhihi karaa waxa uu ka dhigan tahay inaad sii diyaarsanaysaan ciidamadii amsom idin bedeli lahaa ma sideedaba ciidan dal dadkiisa ayaa ayaa mataqaanaa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa hanto oo wax ka qabta magaras marka dee ciidanka kan soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed baa iskale waktiga dambana canshuurta shacabka laga gooyo ayaa lagu mishaa lagu siin jiraa siduu ahaan jiray shaqadoodana qabsanaya marka amisom weligeed looma joogayso ciidan ajamina weligiis looma joogaayo marka allagaa isku talagalayn wayna gaarsinaya waa ku mahadsan yihiin waxay nala qabteen annagana ciidanka annagaan diyaarsanaynaa heshiiskana saas buu ahaa
maadaama hadda toddobaad loogu daray amisom soomaaliya inay sii joogto maxaa hadda idin qorshaysan mise waxaa jira qorshe kale oo la doonayo in waktiga lagu kordhiyo amisom waxa weeyaan amisom waktigi waa loo kordhinaya toddobaadka dadke meeshii la fadhiisan lahaa oo america xogaa waxaa duufaan iyo waxbaa jiray toddobaad baa loogu daray dan waa laisu imaan doonaa international communitigisana waa laga wada hadli doonaa marka inta loogu daraayo iyo dhaqaalahooda iyo waxaas ayagana hadli doono waa gartay arrintii howlgallada gobolada dalka soomaaliya maxaad nooga sheegi kartaa gobolada dee aad bay u socdaan shaqadu waa socotaa waad ogtihiin maga- magaalada xamar guryaheeda xataa waa ciidamada waxay ka qabanayaan eh, in laga qaqabanahayo wixii jiray iyo wixii dhibaato ku hayay tuugadii labada waa laisku wadaa ho- kor iyo hoos banaanka iyo gudahaba marka shaqada waa ka soconaysaa ilaa soomaali nin kasta haddii ilaahay raalli ka noqdo oo soo tooso asagoo nabad qabo gurigiisana eh, nabad ku tago masaajidkana uu cishaha kusoo tukado ilaa toban saac kitaabkiisa iska akristo waktiguu rabana kasoo baxay in la gaarsiiyo wey arrinta soomaali